shirkan wuxuu ku saabsanaa waa world aviation forum ba leedaa waxaana sanadkan ku-dhigiisu ahaa no country left behind inaan dalna dalalka adduunka oo dhan laysu soo gaarsiiyo xagga standardska iyo safetyga iyo aviationka maadaamuu adduunka isku xidhan yahay marka waa shir loogu talagalay in xoog lagu saaro arrimaha lagu xoojin karo aviationka adduunka gaar ahaan dowladaha soo koraya sida aviationkooda kor loogu soo qaadi lahaa oo u noqon lahaa mid taabagala oo the highest standardska adduunka la socda waa gartay marka soomaaliya muddo fara badan bay ka maqnayd dhinaca duulamaadyada caalamka ilaayo hadda shirkan muxuu muhiimad gaara ugu lahaa soomaaliya o ad adigu umatallaysay shirkan madaxdii wasiiradii baa kasoo qayb galay maareeyaashii guud baa kasoo qayb galay hay-adaha dadkii madaxdahaa baa kasoo qayb galay stakeholderska wixii aviation ku lug lahaa noocu doonaba aha ayaa joogay marka de ahmiyad buu leeyahay oo aad ogtahay dowladaha dib u dhacay baynu nahay xagga marka la eego xaggaas sidaa darteed dowladaha ka faaidaysanaya haddii tallaabooyinkan la qaaday iyo iyo ololahan la qaaday hadduu hirgalo sida la doonayo hirgalo dowladaha ka faa'iidaysanayeen waa gartay sidaad ka dhawaajisayba soomaaliya dibudhac baa ku yimid marka sidee baa markaa soomaaliya loo soo gaarsiin karaa heerarka dalal kale ay haatan joogaan dhinaca duulamaadyada caalamka wallahi de dadaal badan baa haddaba socda meeshuu uu baaba'imo de hadda tobanay toban sannadood ba hadda lasoo wado hay-addii la dhisay oo dad la tababaray oo hadda de wax waa jiraan laakiin heerkii la rabay ma gaadhin sidaa darteed himiladu waxay tahay in lasoo gaadhsiiyo heerkii caalami ahaa soomaaliya keliya maahe dowladaha dibudhacu ku jira aviationkooda weliba xagga standardska iyo ayaa la doonaya in lasoo gaadhsiiyo marka de kolley dowladaha ka faa'iidaysan doona ololahanu haa annaguna dadkii meeshaanu ku aragnay ama wasiir ha noqdo ama meereyaal guud ha noqdo ama ururo kaleba ha noqdeene de waxaanu doonaynay in capacityga awoodda ama xagga tababaro ha noqoto ama wax kaleba ha noqotee soomaaliya laga caawiyo marka dowlado badan aanu aragnayna aada iyo aad bay arrintaa usoo dhaweeyeen waana dadaal badan baana socda dib u dhis xoogla hadda ku socda de hay-adda shuruucdeedii baa socota regulationskeedii baa socda insha allahna de waxaan filaynaa sanooyinka soo socota de hay-ad aviation oo aada iyo aad adduunka la qabsan karta oo standardka ugu sarreeya le in in ay kasoo baxdo marka waxaan u gartay shirkaasi ka sokow in kulamo kale aada la qaadateen oo si gaar ahaaneyd madaxdii kasoo qayb gashay shirarkaasi ka mid ah ha de wasiiro badan baanu aragnay iyo iyo jeermaanada hay-ado meelaha qaarkood hay-adaha jeermaanadooda iyo ayaa ayaa xukuma marka dowladahaanu aragnay oo dhan asxaabta ahaa kolley waxaanu ku codsanayna waxa ahayd inay naga caawiyaan sidii capacityga iyaga loo dhisi lahaa oo tababaro noocyada kala duwana qaarkoodna ballan qaadiyo waa ka haynaa insha allahna waa dabagelaynaa waxaa kaloo aanu aragnay xogayaha guud ururka gabadh hadda dhowaan qabsatay xogay xogayaha guud ee ururka iyadana laba kulan oo kala duwan baan la qaadanay si fiican baanan iswaafaqananay waddamo kale oo carbeed ayaa nagu maqaalaa inaad si gaara ula kulanteen oo arrimahan aad kala hadasheen dowladahan la kulanay de waxaa kamid ahaa u a e aviationkeeda ninka director generalka ka ah chairmanka authorityga qadarna waa aragnay waana runtii waa hay-ad madax banaan oo waxaan kalo oo wafdiga iyago qaar arkeen manduubka sacuudiga u fadhiya kullina wadahadalladaas kolley dowladahaasoo haddaba ogolaaday in ay qeyb weyn ka qaataan haddana waa ballan qaadeen inay naga caawiyaan arrimaha marka waana dabagelaynaa insha allah wasiir muddo kala gedisan baa arrimaha maamulka hawada soomaaliya in soomaali lagu soo wareejinayo aada loo hadalhayey dibudhacyo ayaa ku yimid arrimahaasi hadda xaggee bay marayaan hawshi aada bay u socotaa hawshu waxa maalin un ku dhammaanaya maaha wiig meeshii laga hagi lahaa dhismaheedii wuu socdaa qalabkii waa loo dalbay waxyaalahan xogayaha guud hadda kala soo hadalnay bay kamid tahay markay daartaasi dhammaato ayaa qalab qalab casriya oo oo lagu hago qalabka ugu dambeeyaa la dhigaya hawshaasoo dhan waa socotaa kormeer baa bisha soo socota qaar ku imanayaan saxana kuwa shirikada qalabka laga siibsaday maalindooti iyaduna laga dalbay way yimaadeen say u eegaan meesha la dhisayo contractorkeeda say ula hadlaan marka de hawshu waa socotaa hadda wax hortaagan waa wax farsamadaaso dadkii tababarkiisii baa socda tababarkaasna dee waaba laba dhinac oo qaarna kawa dhinac ka wada kuwa nairobi u joogaana dee waa lasoo wareejin doonaaba waa tahay waan gartay dhinaca diyaaradii soomaaliya airline arrinteeda maxaa iyana nooga sheegi karaysa aad bay u socdaa dadaallo xoog leh investment badan bay u baahan tahay sata yuradu runti marka proposals fara badan oo kala duwan baanu meelo badan ka helnay waxaana socota qiimeyntii kala xulashadoodii dadaalkaa la wado loo dhammaystiro waxay la tahay in indhaguul laga gaari doono soo noolaanshaha soomaaliya la